agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland cabdulaahi cabdiqaadir aadan qaanuuni ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay u qaabilsanaha arrimaha cadaaladda iyo xabsiyada ee hay-adda unsom oo ka shaqaysa horumarinta booliiska iyo hay-adaha cadaaladda ee soomaaliya hablo ka socday ciidamada booliiska iyo asluubta oo ay unsom siiso tababaro kala duwan oo shaqooyinkooda la xiriira ayaa kulanka goobjoog ka ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland cabdulaahi cabdiqaadir aadan qaanuuni ayaa marka uu kulanka soo idlaaday uga warbixiyey warbaahinta waxyaabihii looga wada hadlay kulanka waxaan ku qaabilnay een, wafdi ka socday hay-adda unsom gaar ahaan qeybta cadaaladda iyo xabsiyada Een, wafdigaas oonu ka wada hadlay xiriirka ka dhexeeya een, bahda un-ka gaar ahaan unsom iyo qeybta cadaaladda iyo xabsiyada iyo wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland Een, runtii anagoo aad iyo aad uga mahadcelinay hay-adda unsom iyo hay-adaha un-kaba een, garab istaagga mar walba ay ummadda soomaaliyeed garab taagan yihiin xiriirka wada shaqeyneed ee ka dhexeeyana aanu si toosa uga wada hadalnay haddaan nahay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland iyo hay-adda unsom oo run ahaantii aynu wax badan wada qabanay Een, sanadihii lasoo dhaafay Een, ha ugu dambeeyo sanadkii iyo sanadka oo aanu sameynay tababaro badan oo loogu talagalay bahda cadaaladda een, jubbaland een, oo lagu xoojinayo tayada bahda cadaaladda jubbaland een, qeybaheeda kala duwan een, sidoo kale aanu sameynay daraasooyin ama cilmi baaris ay ugu dambeysay cilmi baaris lagu sameeyey baahiyaha xabsiga een, jubbaland oo sida laga wada warqabo een, jubbaland een, magaalada kismaayo gaar ahaan caasimadda kumeel gaarka ah een, inay lahayd xabsi hore oo qadiima oo wakhti dheer soo jiray Een, haddana la rabo in la dhiso xabsi cusub oo insha allahu tabaaraka watacaala een, asbuucyada soo socda dhismihiisu bilaaban doono hawshaasa u baahan laftirkeeda in ciidankii asluubta ahaa ee tegi lahaa tababaro badan loo sameeyey Een, run ahaantii aqoontii ku filnayd ee xabsiga ku maamuli lahayd lagu wareeji- een, lagu sii tababarayo sidoo kale siday ula tacaamuli lahaayeen maxaabiista iyo hawshaas xabsigaasoo noqon doona xabsi casri ah oo dhammaystiran marka een, iskaashigeena ayaanu saha kasii xoojinaynay iyo wada shaqaynta een, ka dhexaysa unsom iyo wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland iyadoo aanu arrimahaas ku falanqaynay s- inaanu howlaha sii ballaarinay insha allahu tabaaraka watacaala sanadkan kusii heshiinay halkaasna kasii ambaqaadno Een, mar walbana wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland waxay u taagan tahay een, helidda een, adeeg cadaaladeed oo hufan bulshada jubbaland inay helaan